iyadoo weli dhinacyo badan ay diidan yihiin shirka ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee lagu dhisayo maamulka saddexda gobol ka kooban sidoo kalena qayb ka mida magaalada baydhabo ay ku shaqeeyaan xubnaha maamulka lixda gobol ee hogaamiye madoobe nuunow ayaa shirka saddexda gobol lagu dhisayo ee baydhabo ka socda maanta waxaa lagu doortay guddiga doorashada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol lagu soo dooranayo sida la sheegay siyaad sheekh daahir oo ah hafayeenka shirkaas oo qadka teleefoonka magaalada baydhabo kula hadlay reediyo wadajir ayaa waxa uu ka warramay qaabka ay doorashadu u dhacday
waxaan ku yidhi waa guddiga doorashada waa la magacaabay guddigaas oo ah kuwii qaban lahaa araajida ama warqadaha aqoonsiga ka qaban lahaa dadka ku tartamaya madaxweynenimada koonfur galbeed soomaaliya guddiga la doortay maanta meeqa xubnood ayay ka kooban yihiin afhayeene waxaan jeclahay shan labaatan ay ka kooban yihiin guddigan yaa doorta marka ee faahfaahin naga sii guddiga ergoyinka ayaa dhexdooda waa iska soo xulay maxaa lagu doortay marka guddigan qaab noocee ah ayaa looga soo xulay ergooyinka shirka baydhabo ka qayb galaya qaababkii wax ku dooran jireen iyadaa guddiyo dhexdooda iska saaray way iska soo xuleen aakhirkii waxay timid in qayb ka mid a odayaasha qayb ka mid a aqoon-yahanada qayb ka mid a dhalinyarada farsamo noocaasay kusoo xusheen iyadaa soo samaystay waxooda
howlaha laga sugayo guddiga la doortay maanta maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inay muddeeyaan muddada doorashada iyo maalinka madaxweynaha la dooranayo aan filayo inay tahay khamiis horteenna oo saddex iyo tobanka bisha ay tahay kow iyo in ay muddada afarta cisho ee dhiman cid alle ciddii danaynaysa inay koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne ka noqoto ay la timaado aqoonsiyada shahaadooyinkooda iyo waaragnimada ay uleeyihiin inay u tartamaan xilkaas marka iyo in ma garanaysaa afar iyo tobanka bishana madaxweynaha la dhaariyo arrimahaas oo dhan baa ma garanaysaa
haddii muddo afar maalmood keliya doorashadu hadda ay ka dhiman tahay arrintu ma u eg tahay inaad wax dedejinaysaan maaa degdeg kuma jiro waxay ahayd bishii aan soo dhaafnay octoobar sideed iyo labaatankeedii in ayuu kulankaa iska jirta madaxweynaha in la doorto intaan way naga soo jiisamayba sideed iyo labaatanka octoobar ayaa muddadii aan qabsanay oo ma caalamka noloda iyo ahayd intaasoo jiitan buu nala soo gaaray dadka qaar waxay u arkaan doorashadan in ay tahay mid iska magacu yaala oo cidda la dooranaya cidda doorasho kusoo baxayso la iska yaqaano arrimahaas maxaa kaga jawaabaysaa adiga waa kay kaasi ninka la yaqaano ma garanayno cid hadda soo istaagtay ma jirto waa oddan culus cid kasta oo soomaali ah oo buuxisay shuruudahaas ayaa ka qaybgeli karta marka saasaasa ugaanaysaa maamulka deegaanka ku shaqeynaya inta laga gaarayo in barawa loo guuro oo muddo qaadan doontaa dhowr sana ah marka taa hadda kama hadli karto waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo koobo maadaama aan hawl kala leeyahay adigoo raalliga ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa horey ugu baaqay in la joojiyo shirka baydhabo wadahadalna la galo arrintaasi waxaa taageeray guddoomiyaha baarlamaanka laakiin xubnaha ku shirsan baydhabo baaqaas iyo taageerada guddoomiyaha baarlamaanka dhegna jalaq uma aysan siin